milatariga israa'iil ayaa arbacada maanta sheegay in ay duqaymo xagga cirkaa ku qaadeen ilaa laba boqol iyo konton bartilmaameed oo ku yaala marinka khaza maalintii shalay qaramada midoobay ayaa sheegtay in israa'iil ay si weyn u xoojisay duqaymaha ay ku hayso khaza tan iyo galabnimadii isniintii duqaymaha cirka ayaa waxaa weheliya howlgallada dhinaca dhulka ah saraakiisha ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku hareereysan yihiin magaalada koonfureed ee khanyonis oo ah tan labaadee ugu weyn marinka khaza ballaadhinta dagaalka koonfurta khaza ayaa daba socday weeraradii diiradda lagu saarayey aagaga waqooyiga oo ay ku jirto magaalada khaza waxaa kaloo ay daba socotay toddobaadyo amaro milatari oo ku saabsan in dadka rayidka ah ee reer khaza ay u guuraan koonfurta si ay uga fogaadaan dagaalka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ayaa sheegtay in qiyaastii laba milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha khaza kuwaasi oo gaaraya ku dhowaad boqolkiiba shan iyo siddeetan dadka reer khaza xafiiska qaramada midoobey ee isku xidhka arrimaha bini'aadantinimada ayaa sheegay goor dambe oo salaasadii shalay ahayd in maalintii saddexaad oo xidhiidh ah aagga rafax ee koonfurta khaza ay tahay meesha keliya ee gargaar qaybinta ay u suurto gashay inay ka dhacdo israa'iil ayaa xamaas ku eedeysay in ay isku xidhay isbitaalada iyo meelaha kale ee ay degan yihiin dadka rayidka ah ayna ku dhiirigelisay dadka rayidka ah in ay iska dhega tiraan digniinaha israa'iil ee ah in ay ka guuraan ka hor inta aan la qaadin duqaymaha xagga cirka ah taas oo ka dhigan in ay u adeegsato gaashaan bini'aadamka eedeyntaas oo ay xamaas beenisay israa'iil ayaa bilowday ololaheeda milatari ee ay ku doonayso in ay ku soo afjarto xukunka xamaas ee khaza kadib markii xamaas ay u gudbeen koonfurta israa'iil toddobadii oktoobar halkaasi oo ay ku dileen ilaa kun iyo laba boqoloo qof oo islamarkaana ay qafaasheen ilaa laba boqol iyo afartan qof weerarkeeda milatari israa'iil waxa ay khaza ku dishay ugu yaraan lix iyo toban kun iyo laba boqol iyo afartan qof boqolkiiba toddobaatan waa haween iyo carruur sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xamaas ee khaza